oo ay ka heli karaan goor waliba iyo wakhti waliba balanteennu waa raadiyo baydhaba isha wararka
bismillaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu duhurfeyle dhugunsidyaal ha ka dhowaada warka duhurnimo ee warbaahinta raadiyo baydhaba qodobada warkaana sinkahay walibaayo shalayina reer burcad ee ulakatoogdii xaafad ku tirsan magaalada muqdisho cumar filish iyo maamulka shabeellada hoose oo baaris degdeg ah ku dalbaday ciidamada amisom khasaare ku dhaladii fatahaad uusa sameeyey webiga shabeelle midowga musharaxiinta oo marraba ay ka shirar anqufurumay magaalada muqdisho burcad badeedka fashilintiin iyo weeraran markab maraya xeebaha soomaaliya galmudug oo sheegtay in ciidamo gurmad ay andirayeen dagaalku dareero duleedka cadaada qoorqoor oo dhaliili dadwalku sheegay doorashadii aqalka sare ee galmudug akhbaaraadka dhinankan qodobku warkuna siinkahayn weliba useeyaha kanada oo qaadahayta qaxootiga afghanistan waayahay dhugunsadayaal mar kale duhurfayle waa duhurnimo sabtee taariikhdan iyo kii idanta tumi afarta bila siidaad lamunkii labaatii kowta intaas weliba ay ohaayeen qodobada warka duhurnimo una siin kahayn in isjaariya yoogayo faahfaahsan duhurfayle dhugunsadayaal ciidamo ku tirsan aan booliska dowladda federaalk soomaaliya ayaa hiraabtii hore ee geeka xaafad ku tirsan degmada daynile ee gobolka banaadir iyo ka dileen reekuwaysan oo dad dhacanku jadka dhacanku jeysada jari iyo xilliyada hameenkii goobjoogayaal la hadlay warbaahintii waliba ayo sheegeen in ciidamada amniga iyo rasaas iyo ku fureen lamaada qof iyo toogadeen xaafada gubtane iyo ku toogadeen ee degmada daynile anasayt oo la sheegay in dadkiiyo ku qaada jireen moobeelada gacanta burcada huweysan yaa xilligii la dilaa iyo widen mootalam lugaadlee ah welibaana la tilmaamay in mid kumid a reergaaseytius iska dayay inuusu goobta ku baxsada hase yeeshee ciidamada amniga iyo rasaas fara badan iyo ku furan saraakiil amniga ee degmada daynil ee gobolka banaadir iyo welibaa horeyon sheegayn inay marna biyon aqbala doon inay burcad huweysan iyo dhacan jeysadaan dadka shacabka ee ku nool degmada seyti welibaana reegunla toogid iyo dhacajireena dadka si kastaba haatoo ciidamada booliska dowladda federaalk soomaaliya ayaa weliba horey sidan oo kale iyo degmooyin ku tirsan gobolka banaadir aan ka dilana rig burcad ee u huweysan hanaseyty oo dadka ku dhaca jiray taleefanada gacanta iyo waxyaabaha kale iyo widan meelo burcad kalen iyo qobden gudoomiyaha gobolka banaadir waana ee duqa magaalada muqdisho cumar maxamuud maxamed cumar filish iyo gudoomiyaha gobolka shabeellaha hoose cabdiqaadir maxamed nuur c d ayaa si wada jira kulamo shalduwan la qaadeen saraakiila qeybaha amisom iyo sidoo kale la taliyaha aankasareeyay howlgalka nabad ilaalinta amisom ee soomaaliya jenaraal indhigeya diamade ujeedka kulankun yaa weliba ahaayay sidii baaritaano degdega lanka sameeyi lahay dhacdadii argagaxa lahaydtay ciidamada amisom iyo ku xasuuqeen ilaaheg naxariista dad shacab ee ku nool deegaanka goolweyn ee shabeellaha hoose duqi muqdisho cumar finish iyo gudoomiyaha ee shabeellaha hoose cabdiqaadir maxamed nuur c d yaa weliba ayoan sheegayna madaxda amisom in ilan aqbalo korno falkaaseytii gurucan ee laka dili todobada qof ee shacabka hayeen islamarkaaseytina ilan baahanyi marxuumiintaas iyo eheladiiyo iniyo si degdega ka helaan cadaaladda maalamo ka hor yaa haaytay markii ciidamo ku tirsan amisom iyo dad shacab iyo walban galabsan ka xasuuqeen deegaanka goolweyn oo heeseedow magaalada marka yoona meelaseyta ka dileen todoba qofa ehelada dadka la diliya wali oo la hadlay warbaahintii waliba ay sheegeen in dadka iyo unduugu doona ilaa iyo ku helaan cadaaladda islamarkaaseytina madaxda dowladda federaalk iyo ku dalbadeen inay walku qabadaan xasuuqii dhiye dhini kaleed webiga shabeelle iyo weliba uus fatahaadka sameeyay tuulada buuho eena boodaa leh ee ku mid ah tuulooyinka hooseedo magaalada jowhar ee caasimada dowlad goboleedka hirshabeelle miilaseyty oo isuku jeysadii khasaare nafeed iyo tohantiideed oo ku dhaladay fatahaada biyaha webiga walibaa la sheegay in lama ulaad ayo qaadeen biyo hanaseyty oo ku mid usmiiyatabaadogob iyo ka jiraan dadka deegaanka owlaada dhimatayaa la sheegay in da-dii oo dhexaytay shaansina ilaa iyo lisina wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka hirshabeelle cumar maxamed cumar caymuuy ayaa weliba uuse sheegay in xaaladda webiga yohatata iyo hateeta too obsuwing leh maadaama webiga uswada biyo eedan badan waaniyo suurtagalati in deegaano horle uuse ka fataha inka dambeyntii wasiirka yaako baaqi in laku qeyb qaadada dadkeena in laku qeyb qaadada gurmudka lan sameeyahay dadkii ka barakahay fatahaada webiga shabeelle uuse ka sameeyay tuulada boodaale dhinaca kale midooda musharaxiinta madaxweynaha soomaaliya weliba iyo mardhow ay tahay shiriilbaawadan hirin yowsan ku bilaawday hoteelka jaziira ee magaalada muqdisho kaasi tiolan ku hadlahaya arrimo shal duwan ilwaraadye laga kalsoonaada koreya weliba ayuu xaqiijinay in shirka midooda musharaxiinta uusan socdalan ku hadlahay doorashadii aqalka sare ee kudhiidi doorashadii aqalka sare ee oo kudhiidi dowlad goboleedyada iyo doorashada socota ee golaha shacabka soo kaleed xubnaha midooda musharaxiinta ayaa weliba isku xog wareysadaha in xaaladaha inkada dambeeyay ee siyaasada dalka iyo doorashooyinka dalka ku dareeraan welibana shirka kureedla kuwaday inay warbaahintii oo la hadlaan qaar kumid a musharaxiinta soomaaliya ayaa walaac ku muujiyaan hanaanka doorashooyinkii aqalka sare ee kudhihi jubbaland koonfur galbeed puntland iyo galmudug inkastoo inta badan musharaxiinta iyo hadhowaayeen sanatarada la dooraday shirka midooda musharaxiinta ayaa weliba uu saakeeday iyo oo dalkayo ku dareeraan doorashooyinka xildhibaanada aqalka sare ee baarlamaanka islamarkaas saytan la dooraday qaar kumid a sanatarada aqalka sare ka metro jubbaland koonfur galbeed puntland iyo galmudug meeli hirshabeellena walweliba weli doorasho qobna dhini kaleed ururka britain qaabilsan howlaha maraakiibta ganacsiga eeyaa weliba ayaa sheegaen in kooxo burcadbadeed iyo fadaayeen ay weedadeen ero doomo dheereeyo iyo shalay hiraabnimadii abaar harsaac iyo rubi ee xiliga harsaac ero lama saac oo rubi dhiman iyo xiliga bariga africa iyo weerareen markab xamuul oo turkiga la kaleeyey oo maraayay meel ku baxsan xeebaha caasimada soomaaliya ee muqdisho ururkan ofdhexe usiiyey magaalada london yaa weliba sheegana in weerarkaasaytiisu kordhiyi meel boqol sideetiishan kilomitr dhiniga waqooyi bari ku eedan magaalada muqdisho magaca markabka ayaa ilaa talan shaacina iyo meelusa injeedi balse markabkan iyo shaqaalid ayaa la sheegay inayo bed qabaan welibaan horeyo uun sii wedana safardhio sanadihii lahadhaafiya weliba ayuu eedan yaraadeen weerarada iyo kooxaha burcadbadeedka iyo kujeysidaen xeebaha soomaaliya marka la barbardhiga sanadkii lamukunkutmikowti xilligaas iyo burcadbadeed iyo qafaaladaena tumneeyey maraakiibta ganacsiga iyo boqolaal bidmaax oo kujeeday dalal shalduwan isla sanadka lamukunkutmikowti ciidamada badda ee midooda yurub aroga soomaaliya ayaa weliba ayuu hatabeen in burcadbadeed iyo jeysideen boqol toddobaatiili weerar waana ka qafaaladeen labaatan shan markab oo ganacsi dhini kaleed wararkan ka dambeeyay ee ku kooyahay duleedka magaalada cadaade ayaa weliba ayuu sheegayan in ciidamo fara badan oo gurmud ay ku baxeen magaalooyinka cadaade baxdo iyo godinlabe oo ku tirsan gobolka galgaduuda ciidamadiia weliba ayuu ku wajahayn aaga cadakibir oo dagaal culusus ka dhex maray ciidamada daraawiishta galmudug iyo dagaalamiyaalka al-shabaab goobjoogayaal iyo weliba ayuu warbaahintan sheegayn in hadiyo abaabul xoogan ku dareeray magaalooyinka sayti iyo deegaanada hooseedo dhini kaleed warqolaal ee kubahay wasaaradda galmudug ayaa welibaa laga sheegaya in ciidamada daraawiishta galmudug ee kasugan deegaanka cadakibir ee gobolka galgaduud iyo isku caabiyaan weerar iyo galabtii ka qaadeen kooxda al-shabaab kooxda al-shabaab oo dagaala iyo la galeen ciidamada galmudug iyo haan qaranka ee lamadii bilood ee kadi dambeeyey deegaanada lakuqobsaday dhini kaleed isla wararka galmudug ayaa weliba uunu ka jarnay madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdi kaari qoorqoor ayaa weliba ku hadlay doorashadii aqalka sare ee baarlamaanka ee maalamo ka hor kudhiidiyay magaalada dhuusmareeb madaxweyne qoorqoor ayaa weliba uusan hambalyeeyay sanatarada aqalka sare ah kubahaya doorashadii galmudug islamarkaasaytin weliba uusan sheegay in doorashada dhihidiiya haitito didban oo horeylanka heshiiyey welibaan uusan dhaliilan jeediyey dadka siyaasiyiinta ee olkolshay qaabka doorashada indhiidi usoona carabka ka dhowiyay in dalka uusan gali doorasho dadban oo log heliyey welibaan uus xusayey in ilan dareera doorasho qof iyo codee hadalkan weliba uusa sheegaya madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaariye qoorqoor munaasabadduus ku qayb galaayo oo kudhiidiyay magaalada dhuusmareeb taasaytoo lagu xusayay sanadguurada tumii shanaad ee dowlad goboleedka galmudug dhugunsadayaal weliba aysan dhugunsahaytana warkad horinime warbaahintii raadiyo baydhabo haatan akhbaaraadka binaanka dowladda canada ayaa weliba ayay nagatay dalkii inka horeeyey ee kayabahow iniyo qaadayan ilaa iyo labaatan kun oo qaxooto dheer afghanistaan hase yeeshee dowladda canada ayaa weliba ayay sheegtay inay qaxootoga iyo qaadadaas iyo in madaxa madaxda ururada haweenka shaqaale dowladeed iyo dad kale oo wajahaay hanjabaadahan ka kooyow taalibaan xilli ay maleeshiyada taalibaan iyo kasii baahayaan wadanka saysi yoona taalibaan iyo kasii siqaayta caasimada iniyo qobsadan caasimada afghanistan iyo weliba saraakiil iyo sheegan inay ciidamada gaarka ee canada iyo qeyb ku yiin qorsho kumeel gaari oo shaqaalaha safaaradda canada lagu saaro kaabul laakiin faahfaahino dheeraad ee malcubin maadaama howlgalku museeyey koo xasaasi ah horaanti jimaadii dalal badan iyo weliba iyo ka jiraan sbain denmark norway iyo netherlands iyo weliba ka dhawaaqeen iniyo shaqaalad iyo safaaradaha kulbahayaan dalkaasiti canada ayaa weliba ayaa sheegtay in yeer si dhowan la dareerto xaaladda afghanistan waaniyo kula shaqeey doontaa eexulafadii ku sugan wadanka sayti ilaalinta safaaradda canada iyo shaqaale janiyeeta ahmiyada koowaad iyo ilaali doonaan dhugunsidayaal waarka duhurnimaya antaninka dhown warka walibaas ina socodsuaano maxamiyare dhiniga farsamada cabdinuur buuro oo hayti warkun warlamadan tunreedanka kulamaan sidaas iyo ammaan allah